subxaanaka allaahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu billahi min alshaytaani alrajiim aw kasayibin min alsamaa'i fiihi dulumaatun waracdun wabarq wabarqun yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min alsawaaciqi xadara almowt wallaahu muxiidun bilkaafiriin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wsalama cla sayidina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi wsalim darsigeenna maanta waa darsigii saddexaad ee suuratu albaqara waxau darsigeennan maantu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo tobnaad kana mid ah suuratu albaqara waxaynu ku soo guda jirnay aayaadkii ka horreeyey aayaddan darsigeenna uu ka bilaabmayo in rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoo soo tilmaamay mathel ambaba tusaale uu leeyahay qofka munaafaqa ah waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaalaha inoo soo tilmaamay ninka munaafaqa ee ku xuubsiibtay munaafaqnimo uurka gaalowga aan meelu ka soo laamayaa jirin inuu yahay ninkaasi sidii nin dab shitay dabkaasi oo habeen gudcur ah u iftiimiyey hareertiisii oo dhan markuu weheshadayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka damiyuu ka bakhtiiyey haddaba ninkii nuurkii iimaanka helay rabbina subxaanahu wa tacaala uu u iftiimiyey qalbiga xaqiina ka weecday waa sida axadkaas oo kale halkan waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan ku caddaynayaa mathalkii labaad ee uu lahaa munaafiqu waxa weeye tusaalahani hadduu qofku yahay munaafiq uuna yahay munaafiq mutaradida noqnoqonaya marna islaamnimada soo yar hoomaayaya marna uurka gaalownimadii iyo munaafaqnimada wadaya waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shabahay oo uu ku tilmaamay axadka sidii roob roobkaas oo darooray roobkaasi waxa uu leeyahay mugdiyo daruurihii baa isqabsaday dhulkii oo dhan bay dabooleen arladii bay madoobeeyeen iftiinkii cadceediiyo wixii oo dhan bay qariyeen waa roob dhulkii buu xidhay mugdi buu ka dhigay roobkaasi gudcurka dhacaya ee habeenka madow da-aya ay daruurihii cirka xidheen ay jiq ka dhigeenee madow ah gudcur ah waxaa dhacay aw roobkaasi xambaarsan yahay onkod waxau xambaarsan yahay hilaac wuxuu xambaarsan yahay danab amba waxaa dhacaya danabyo haddaba hanqarhkan amba danabkan dhacaya ninka caynkaasi siduu noloshiisu tahay gudcur buu socdaa wuu socotaynayaa ninkaasi markuu hilaac uu walalac yidhaahdo wuxuu arkay iftiin geedkii iyo qorigii iyo qodaxdii iyo gidaarkii iyo dhibtii oo dhan buu arkay godkii markaasuu yar tallaabsan markuu hilaacu go'o walacdii ay tagto iftiinkii indhaha ayuu ka qaadi saacad buu halkii taagnaan ilaan dhinacu u dhaqaaqa ma garanayo haddana markuu iftiinku hilaacu walac yidhaahdo ayuu yar iftiinsanuu socon kolna wuu istaagayaa kolna wuu dhaqaaqayaa ninka caynkaasa wuxuu weliba haysta dhib kale waxaa dhacaya danab hanqar baa dhacaya argagax baa haysta wuxuu leeyahy talowkani makugu habsanoo makugu dhici ilaahw iga bixi ilaahw iga bixi buu leeyahy markuu arka danabkii oo dhulka gelay oo dhacaya waxaa intaa dheer mar walba wuu naxaya onkodkii xoogga u dhacayy ayaa ka nixinaya waa naxdin waa cabsi waa dhaqaaq oo joogso noloshiisu waa qofka uu habeen madow oo cirkii uu isxidhay roob uu qabsado noloshiisu waa sidaa haddaba rabbi wuxuu leeyihi munaafiqiintuna waa sida maxaa la yskugu masalay roobku waxaan ogsoonnahay dhulkuu galaa markaasuu tigaad ka soo saaraa markaasaa tigaadii amba geedii uu soo bixiyey baa la intifaacsadaa dad iyo dunyaba qur'aankana ilaah baa soo dejiya markaasuu quluubta ku degaa qalbiguu nooleeyaa ku noolaada haddaba munaafiqii markuu qur'aanka waxyi helo ee aayaadkii racdi ku noqdaan ee cabsi geliyaan ee haddana uu iftiinkii aayaddii u iftiimisa xaqii ee uu ku socdo uunbuu haddana mugdi helaya markaa unbuu dib u laabmi haddana markuu wacdigii iyo waciidkii iyo goodigii iyo hanjabaaddii iyo cagajuulayntii aayaadka u arko ayuu haddana yarnixi uu ku soo yarlaabmi haddana madowbay ka geli waa qofkaa kolna islaamka soo gelaya kolna noqonaya cabsidana ku jira marka ilaahi subxaana wataala wuxuu sawirayaa mathal amba tusaale aad u layaa badan qaala tacaala rabbi wuxuu leeya aw amaba munaafiqiinta mathaluhum miisaalkoodu aw amaba kasayibin waxa weeye sida roob roobkaasoo min asamaa'i kor ka soo da-ay buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala fiihi waxaa ku sugan roobkaa dulumaatun mugdiyo daruurihii baa dhulka xidhay wa racdun onkod wa barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahay gelinayaan onkodka dhacay iyo hanqarhka iyo danabka ayay dhagaha faraha gelinayaan min asawaaciqi danabka iyo hanqarhka dhacaya awgeed maxay saa u samayn xadara almowt geeri baqa ay ka baqayaan awgeed foojigniin ay ka foojigayiin oo isleeyihin talow maydin dhiban talow miyuu idinku dhici ilaah muu idinka samata bixin wallaahu allahna muxiidun wuxuu koobay bilkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa koobay rabbi wuxuu leeya yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacan walacdahayaa yakhtafu inuu gurubsado oo uu la tagaba absaarahum indhahooda kulamaa indhan oo adaa'a uu ifiyo lahum ayaga mashow way socon fiihi iftiinkaa dhexdiisay socon hilaaca walac way tallaabsan wa idaa haddii adlama uu madoobaado calayhim korkooda oo uu go-ana qaamu wa istaagi ilaan iftiinkii indhihii walacdii hilaacii ayaa nuurkiiba ka qaatay ilaa intay waxooga haddana indhaha miirsanayaan way istaagi markuu yar iftiimay dhaqaaqi marka kalena waa istaagi munaafiqna waa sidaa aayaadku markay ka bataan ee wacdigii iyo waciidku uu ku laba dhaco nuurkiiyo islaamkii hidaayadu ku dhaqaaqi markuu waxoogaa shubahaadka iyo shahawaadka iska dhexgali waayo aayaadkaasi oo xaqa ka yar fogaadana wuxuu noqon kaa munaafiqnimadii dhex fadhiya rabbi wuxuu leeya walow shaa allaahu ilaah hadduu doonaba la dahaba wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda wa absaarihim araggooda ina allaha allah calaa kulli shayin shay kastaba qadiir alla awoodo weeye rabbi subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu diintii islaamka ku mathalay roob maxaa ley roobku wuxuu noolaynayaa dhulka sida markaasi qur'aankuba uu quluubta u noolaynayo shubuhaadkan iyo shukuugtan qalbiga haysatana waxaa lagu matelay waxa weeye in mugdigii iyo daruurihii hilaacan walacdahaya waa nuurkii islaamka iyo fitradii qalbigiisa ku jirtay wacdigan iyo waciidkanna waa hanqarhkan dhacayo oo kale marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa munaafiqiintu noocayiin hadday in yar nuurka islaamnimada helaan way tallaabsan haddii kalena meeshaba way ka dhaqaaqi buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala dayib aynu markaa bal eegno munaafiqa maxaa markaa uu yahay maxaase lagu tilmaamay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiis aada u fara badan ayuu ku tilmaamay munaafiqiinta xadiiskan waa xadiis shariif ah oon odhan karna waa kaashif arrintaba bannaanku dhigaya abi saciid alkhudri ayaa wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey inuu yidhi alquluubu arbacatun qalbiyada ilaa nebi aadan waa afar qalbi waa ajradun fiihi mithlu siraajin yusaar qalbi waxa weeye waa nadiif saafiya maanshoo amba tiriig shidmaya sidiisoo kale weeye qalbina waa akhlaf waa mid xidhan oo qufulkiisa lagu jabiyey qalbina waa mankuus waa mid la foorariyo la dabagediyey sidii weel wixii ku jira laga dhammaysto oo laga cabay qalbina waa musafax waa mid iska waran oo iska ballaqan haddaba qalbigan ajradkaee saafiga ee tirigiisa uu nuurayaa waa qalbiga mu'minka nuurkii iimaanka qalbigiisa ku jira qalbigan aklafkae xidhanna waa qalbiga munaafiq waa qalbiga gaalka buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrba ma galo qalbigan mankuuskee la foorariyey waa qalbiga munaafaqa munaafaqtinimo u badxan tiran u badhax tirmay u go-ay waa munaafiq carafa alxaq uma ankar xaqii buu gartay uu iska diiday ama qalbigan musafaxa ah waa qalbigan aayaddu iminka ay tilmaamayso waa qalbi fiihi iimaan wa nifaaq waxaa ku jira iimaan iyo munaafiqnimo labadiiba iimaanka ku jiraa buuhi nebigu waa sida geed baqal ah baqal ah oo biyo macaan cabayo lagu waraabinayo siduu u kobcayo u baxayo kale u baxaya nifaaqa ku jiraana waa sidii malax nabar ka soo burqamaysa nabarkaasoo dheecaankii iyo malaxdii qurmay weeye fa aya almaadatayni khalabat cala alukhra khalabat caleyh labadaa tii u adkaatunbaa u adkaan haddii uu qalbigan u adkaada nifaaquu ku bato oo wixii nifaaqa keenayay iyo gaalnimadu ay ku bataan ay hadheeyaan qofkan wuxuu iska noqonuun munaafiq barax tiran buu noqon hadday ku badato wixii iftiinkiiyo iimaanka u keenayena mu'min buu noqon doonaa marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyay aw ka sayibin munaafiqiinta mahalkoodu aw ka sayibin sida roob oo kale weeye min asamaa'i kor ka soo da'ay kaasoo fiihi ay ku sugantay dulumaatun mugdiyaal wa racdun onkod wa barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum dhagahooda farahooda kuwa u da-ayey fii aadaanihim dhagahooday gelinayaan min asawaaciqi hanqarhka iyo danabka dhacaya awgeed waa xadara almowt geeri foojignin ay ka foojigayeen ay ka digtoonyeen awgeed wallaahu allah muxiidun alla koobay weeye bilkaafiriina kuwa gaalada ah yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaaca walacdahayaa yakhtafu inuu gurubsado ou la tago ou dafo ou qaato absaarahum aragooda nuurka inuu ka dhuftuu sigaya kulamaa indhan oo ataa'a lahum uu ifo mashow way socon fiihi iftiinkaa dhexdiisa wa idaa markii adlama calayhim uu ku madoobaadana qaamuu wa istaagi walow shaa allaahu ilaah hadduu doono la dahaba wuxuu la tegi bisamcihim maqalkoodaba uu ka qaadi kuwa aan waxba maqalbu ka dhigi dhagoolayaal wa absaarihim araggoodu ka qaadi wuxuu ka dhigi kuwa dam ah oon waxba arkayn ina allaha allah calaa kulli shayin shay kastaba qadiir alla awoodo weeye rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba aayaadkaasi waxay ku dhammaaday oy dhammeeyeen saddex iyo tobankii aayadood ee ka soo warramayey munaafiqu wuxuu yahay ilahay wuxuu ku soo tilmaamay toban tilmaamood oo kala daran wuxuu ku soo tilmaamay munaafiqiinta inay beenaalayaal yihiin inay khidaac iyo khiyaamadu shaqadooda tahay inay makrigiyo shirqoolka ka shaqeeyaan inuu asafa haysta maangaabnimo iyo garaadxumo inay dhaqankoodu taha alistihsaa dadka inay ku dheeldheelaan inay dhaqankoodu tahay alifsaad kharibaad ay dhulka kharibaan inay dhaqankoodu tahay aljahli aqoondaro inay dhaqankoodu tahay adalaal baadi ay ku dhex jiraan inay dhaqankooda tahay atadabdub tadabdub noqnoqod ay dhinac laa ilaaha walaahi walaa ilaaha walaahi dhinac baanay arrintooda u ridayn iyo weliba wasukhriyatu bilmu'miniin mu'miniinta inay markaasi ay ku dheeldheelaan waxaasoo dhan waxay u tahay astaamaha lagu garto nimanka munaafiqiinta ah waa aayaadku tobanka tilmaamood ay soo tilmaameen ay ku soo tilmaameen nimanka munaafiqiinta ah haddaba ilaahi subxaanah wa tacaala markuu intaas uu suuradda bilowgeedii inoogu caddeeyey waxau rabbi subxaana wa tacaala halkanna inoogu caddaynayaa aayaadkii dhinac kale ayuu ilaahay subxaana wa tacala inoogu caddaynayaa dhinacani muxuu yahay ilaahay wuxuu tilmaamayaa bal inuu ilaahay ina abuuray waxna inoo abuurtay qaala tacaala rabbi wuxuu leey yaa ayuha nnaas dadow ucbuduu caabuda rabbakum waa rabbigiin caabuda alladii macbuudkii caabuda khalaqakum idinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum mudnidin u dhowidin tattaquun ilaah inaad ka baqadaane alladii macbuudkii waar caabuda jacala yeelay lakum liajlikum idinka dartiin alarda dhulka idin yeela idin abuuray idinkana dhigay firaashan gogol wasamaa'a samadan iyo cirkana binaa'an saanqaaf iyo jiingad iyo dadmo idinka dhigay wa ansala ilaah wuu dejiyey min asamaa'i kor iyo cirka wuxuu ka soo dejiyey maa'an biyo fa akhraja wuu bixiye rabbi bihi bilmaa biyihii cirka dhibicii ka soo dhacay min athamaraati midha ayuu idinku bixiye rabbi subxaanahu wa tacaala midhahaasi risqan cunta siin iyo deeq iyo hunguri iyadoo idin ah lakum idinka ee falaa tajcaluu waar ha yeelina lilaahi eebbaweyne iyo allaah andaadan kuwa u dhig ah oo u dhigma ilaahi subxaanahu wa tacaala ha yeelina wa antum idinkoo taclamuuna garanaya idinkoo og rabbi subxaanahu wa tacaala axad u dhigmo u dhigi inaanu jirin sidaa ha samaynina buli rabbi subxaanahu wa tacaala muxuu ilaahay tilmaamay yaa ayuhannaas tadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin alladii macbuudkii khalaqakum idinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinku horeeyey lacallakum la arkee tattaquun inaad idinu ilaah ka baqdaan hadaad waxaa u fiirsataan alladii macbuudkii waar caabuda jacala lakum idinka yeelay alarda dhulka firaashan gogol uma baahnidba way gogolanti waa firaash ilaahay uu dhigay waad ku seexanaysaa wasamaa samada iyo cirkana binaa'an jiingad amba saanqaaf dadmo idinka dhigay wa ansala ilaah wuu dejiyey min asamaa'i kor maa an biyu idinka dejiyey fa akhraja wuu bixiyey bihi biyihii min athamaraati midha xaggood buu idinka soo saaray midha aad cuntaan ood quudataan risqan cunta siin iyadoo idiin ah lakum idinka ee falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi eebbaweyne andaadan waxuu dhig ah ha u samaynina wa antum idinkoo taclamuuna sidaa og ilaahi subxaanah wa tacala markuu intaa tilmaamay muxuu ilaahay leeyihi ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeyay war alle keligii caabuda xadiis ulqudsi baa waxau ahaa ilaahay inuu leeyahay inii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiim aniga iyo insiga iyo jinku warweyn baana kala dhex taagan akhluqu wa yacbudu khayri anigu iyaga anaa abuurtay axadaan anigahayna way caabudayaan wa arsuqu wa yashkuru khayri anigiibaa arsaaqayo wax siinaya haddana cid aan aniga ahayn ayay ugu shugrinaqayaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu rabaa inaan isaga caabudno cidna aynaan garab dhigin bal aynu aayaddan tilmaanno falaa tajcaluu lilaahi andaadan aynu aada isku dultaagno aynu u fiirsanno cabdillahi bn mascuud waxau ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku ihi rasuul allahu ayu dembin acdam cinda allah dembi la galo dembiga ugu weyni waa kee nebigu wuxu uhi waxaa weeyaan an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilaahay wax uu dhig ah oo isaga oo kale ah inaad samaysatid isagoo isagu kii ku abuuray ah waxaa xadiistii rasuulka ka mid ahayd inuu mucaad ibnu jabal nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiiyey uu ihi atadri maa xaqullaahi calaa cibaadih xaqu ilaahay addoomaha ku leeyey ma garanaysaa mucaadow wuxuuhi yaa rasuulallah muxuu yahy waa inay ilaahay keligii caabudaan oonay waxba garab dhigin cabdilaahi bnu cabbaasna wuxuu tafsiirkiisa ku yidhi andaadu waa ilaahay ood u shariig yeeshid weeye shirkiguna waa khatar buuhi weliba aada u qarsoon akhfaa min dabiibi namli buuhi quraanjo habeen gudcur ah sallax amba dhagax si sib ah oo aan shaqadh lahayn ku dul socota see kuu soo gasho si ka daran buu qalbiga u soo gelayaa buuhi shirkigu ee waar shirkiga iska ilaaliya waxaa markaa shirkigu yahay wax khatar ah soo dusaya qofkii oon u jeedin oon iska fiirsanayn si dhib yar ugu iman karaa waxaa tusaalaba kaaga filan nabigeenna caleyhi afdal salaatu wa atamu tasliim ninbaa maalin isku yar macaaneeyey waxoogaa nebiga markaasuu ibnu cabaas uu tilmaamayo wuxuu rasuulkii ilaahayow ma shaa allah wa shi'ta wuxuu ilaahay doono iyo adigu buuhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam intuu ka cadhooday buu ihi ha odhan sidaa waxaad tidhaahdaa uun wuxuu ilaahay doono keligeedun dhabu nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka qofka mu'minkii waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala axadnaba inaanu garab keenin inuu garto ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inuu yahay axadka maamulka iskale awoodda iskale allaha markaasi cid walbana arsaaqaya abuurtay falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi eebbaweyne andaadan kuwa u dhig ah wa antum idinkoo taclamuuna og wabilaahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu